wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle saalax maxamed xasan oo muddooyinka dambe ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inuu kormeer ku tegay goobaha sanad walba uu ka fataho webiga shabeelle ee deegaano hoostaga gobolka hiiraan waxa uuna sheegay in qiimeyn kadib la gudagali doono sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha webiga shabeelle midaasi uu ku sheegay in loo leexin doono goobaha loogu talagalay gudoomiye cali jeyte waxaan taagannahay maanta helekiliyo oo ah meel looga hortagayay fatahaadaha laga sameeyey arjana aad u weyn oo ah ka hortagga fatahaadaha marka isla sidaasoo kale waxaan soo kormeer ku soo marnay maanta deegaano kalaxkalax bacaad ilaa iyo zoonka uu biyaha soo maro meelaha aan soo marna waa biyihii webiga soo garab kacaayay oo ka imaanayay buuraha etoobiya ama imey ma ahan webigii fatahay maaha waa biyihii soo garab kacayo webiga dhinac socdo marka isla sidaasoo kale waxaan ugu heliyey safarka niman ka socda ama qolo ka socoto mashruuca soo kabashada xasanadaha u n o b s oo ah sidii aan assessment ugu samayn lahayn soo kabashada xasanadaha sidii aan assessment ugu samayn lahayn fatahaadaha ama maxaan ku dhahaa waxaan loo yaqaano biyo xiran sidii loogu heli lahaa ama biyahaas loo leexin lahaa ama loo heli lahaa daam ama biyihii ku hakadaan ama looga leexin lahaa magaalada beledweyne marka intaasaan kormeer ku soo samaynay mudane guddoomiye kusoo dhowow gobolka hiiraan oo sanad walba ku fatahaa webiga shabeelle kaas oo dhaliya barakac xoogan ayaa la qorsheynayaa in laga hortago sida ugu macquulsan iyadoo maamulka hirshabeelle ay wado dadaalo arrimahaasi lagu soo afjaraayo waxayna taageero buuxdo ay ka helaysaa hay-ado caalami ah si loo samatabixiyo bulshada dhibaatada kasoo gaarta fatahaada webiga shabeelle